wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland ismaaciil axmedin xarunta wasaaradda ka qaabili wafdi ku dareeri hay-adda caafimaadka adduunka ee who wafdigii wasiirkan kuwada hadlay hoojoog wada shaqaynta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee who agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland xuseen maalin caliyana ku warbi walyaabay lagu ka hadlay kulanka martida wh o oo maanta inooga imaatay xafiiska wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland waftigaas oo ka koobnaa madaxa wh o u sarreeya soomaaliya iyo madax kale oo la socotay waftiga waxaan ku qaabilinay wasaaradda caafimaadka waxaana ka wada hadalnay sidaan u horumarin lahayn wada shaqaynta inaga dhexaysa annaga iyo wh o iyo sidii aan u wanaajin lahayn xiriirka shaqa ee inaga dhexaysa wh o iyo wasaaradda caafimaadka in sare loo qaado tababarka shaqaalaha in la taageero supply managementiga wasaaradda in adeega tayal laga bixiyo dowlad goboleedka jubbaland waxaa kaloo isla garanay inaan horumarino siyaasadaha wasaaradda caafimaadka si taa ay wax badan ugu bedasho dhanka horumarka wasaaradda adeega hufan ee ay bixiso oo ay siiso bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland intaa waxaa dheer waxaan sii aadnay madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland waxayna la kulmeen madaxweynaha waxayna siiyeen warbixin warbixintaas oo ka turjumaysa waxyaabaha uu safarkooda daarnaa waxaana si wada jir ah aan uga codsanay in xiriirka iyo taageerada wh o ay bixiso sare loo qaado iyo ka jawaabista colaadaha iyo si loo taageero dhaawacyada ka imaada colaadaha ka dhaca halkan kulanka wuxuu daarnaa intaas waxaan isla garanay in aan wada shaqaynta sii ballaarino aan develop gareyn state work planka asagana lagu dul shaqeeyo lana xoojiyo systemka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ka shaqeeya intaasuu daarnaa qodobkan waana isku fahnay waxaan rajaynaynaa inay wax mirdhal ah ka soo baxaan aana sare u qaadno adeega aan wadno as wasaarad ahaan wasaaradda caafimaad ahaan anu adeega aan balaarino oo aanan gaarin meelaha aan weli la gaarin